Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa beeraleyda tuulada Banane ee hoos tagta degmada Jowhar ku wareejisay laba matoor oo loo isticmaali doono waraabka beeraha kuwaas oo ka mid ah qorshaha horumarineed oo dhanka wax soo saarka beeraha kaas oo horey markaasi u dejisay wasaaradda beeraha Hirshabelle matoorada matoorada waraabka beeraha ee ay wasaaraddu markaasi ku wareejisay beeraleyda tuulada Banane ee degmada Jowhar hoos timaado ayaa waxaa markaasi ka caawisay wasaaradda oo gacan ka siinaysa hay-adda DRC gudoomiyaha tuulada Banane iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda DRC ayaa ka hadlay ugu horeyn munaasabadda lagu wareejinaya agabka matoorada waraabka beeraha bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah gudoomiyaha tuulada banaaney cabdulaahi ibraahim cali waxaa u mahad celinaa hay-adda d r c aad iyo aad aan u mahad celinaa waxaa noola qori kili kanaal weynaa noola qori waxaa noola qori forooshin oo laagoshin eh oo hadda alxamdulilah aan ku waraa waayno oo waraabkayna alxamdulilah maasha allah eh biriga waxaa noola keeni laba matoor oo jankafaay eh oo matoor biyood eh hay-adda d r c aad iyo aad waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol haddana aad iyo aad waa- waa- umahad celinaa waxaa waxaa hadda noo joogo wasiir dakhare wasiir dakhare waa mahadsan yahay khayr la asiiyo aan wareejino annagoo ka socono een, hay-adda d r c een, nala socda wasiirka een, wasaaradda beeraha een, master daqare inaan ku wareejino xaafadda banaaney een, matooradii loogu talagalay in beeraha lagu waraabiyo tuuladani waan ka shaqaynayna muddo dheer oo waxaan ka qabanaa activitiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay in ay ka wasaaradda ahaan ka go'an tahay horumarinta wax soo saarka beeraha kadib annagoo fulinayno aragtidii madaxweynaha dowladda hirshabeelle ka wasaaradahan waxaan aad ugu faraxsannahay inaan maanta goobjoog ka noqonno oo aan ku wareejinno tuulada een, banaaney iyo guddigeedii kanaalka kilidheere ee labadan matoor sidaad og tihiin een, lix tuulo oo kale ah xaanshooley banaaney geeda barkaan gumbe gaafaay iyo garaash waxaa loo qabtay howlo badan een, kanaalaa loo qoday fariyaa loo qoday abuuraa la siiyey hadda aan joognana waxaan ku wareejinaynaa eh, lixda tuulo oo min laba matoor ah waa laba iyo toban matoor oo kuwa waraabka ah hadda waxaan ku sugannahay tuulada banaaney waad arkaysaan labadaa matoor aan ku wareejinay een, si ay wax soo saarkii loo kordhiyo isku filnaanto cunto loo ga- eh, loo gaaro annagoo fulinayno aragtidii madaxweynaha oo ahayd in hirshabelle guud ahaan een, isku filnaansho cunto la gaarsiiyo beeraleyda iyo beerahana een, een, een, gacan weyn la siiyo